sawirkii lamaatan iyoonay saddex maalin oo maalmooga ka mid ah yaa iise walaa ankooy nin kale oo amoole ah indhoogiisna wal aan ka aragayna lankii madii ankooy yaa eebbahey walaa ari in uuse usi anfaysado yaa doonee laakiin lankii anfaysanindha aaminaadiis yaa ka herante saas dartiyeed yaa eebbahey way aan soo diray iise inii lan walba badbaadiyo nankii amoolaha madii ankataabadi indhowgana indhowga aan faysadayn madii indhowga ay faysadaynna iise weynka ari hadda wal aragi korte madii usi aragi yaa way ari ani eebbahey yaan aamini maanta iyo welii ka dambeeyana iyo ba'dishay eebbahey jidkiis yaa ki hanuunsanee shayddaan yaa ki waale sidan laakiin unuun madii aaminno jidka eebbahey wayna la koofadee inay si faylan aan aaminno balaayo walba oo unun qabno us yaanan hijaabee may weeli usi eebbahey dhabta ah waa